أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ganacsato soomaali ah ayaa dilid iyo dhaawaca loogu geystay dalka koonfur afrika xilli sii kordhayso dhibaatada soomaalida loogu geysanayo gudaha dalkaas dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka cagmarinta ah ee shalay ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe kataab al akhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo sida ciidamada mujaahidiinta ula wareegeen deegaan istaraatiiji ah oo dhacbariga wilaayada hiiraan midooda gaalada afrika ayaa quus ka muujiyey dhaqaal la'aanta soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya xukuumadda adisaaba iyo jabhadda faano ayaa guulo ka kala sheegtay dagaallo culus oo ka dhacay gudaha dalka etoobiya جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ganacsato soomaali ah ayaa dilal iyo dhaawac loogu geystay dalka koonfur afrika xilli sii kordhayso dhibaatada soomaalida loogu geysanayo gudaha dalkaas faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxameda wararka ka imaanaya wadanka koonfur afrika ayaa sheegaya in saacadii lasoo dhaafay kooxo hubaysan oo koonfur afrikaan ah ay toogasho ku dileen laba xubnood oo ka mid ah dadka ganacsiyada kule dalkaasi weerarka ayaa si gaar ah u bartilmaameysaday goob ganacsiyo oo soomaalidu ku leeyihiin xaafadda cryfontin ee ku taalla duleedka waqooyi ee magaalada cape town ee wadanka koonfur africa kooxda oo ku hubeysneyd qoryo ayaa mar qura waxay rasaas huwiyeen laba qofood oo ganacsato soomaaliyeed ah kuwaas oo ku sugnaa dukaanka ganacsi ee la weeraray muuqaal ay duubtay c c t v kamiro ayaa muujinayay kooxda oo si toos ah rasaas noolnool ugu beegsanaya dhallinyarada soomaaliyeed ilawareedyo ayaa xaqiijiyey in mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed uu isla goobta ku geeriyooday halkaa kan labaad uu dhaawac culus soo gaaray waxaana la geeyey isbitaal ku yaala magaalada cape town halkaas oo lasoo wariyey inuu ugu dambeyn ku nafwaayey weerarka markii uu dhacay kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo booliis ah kuwaas oo goobta ka sameeyey baaritaano sida caadada u ah aysan wax natiijo ah kasoo bixin muuqaalka kaamirada qarsoon duubtay ayaa si weyn u qabsaday baraha bulshada wuxuuna muuqaalku muujinayay dhibaatada ay la nool yihiin dadka soomaaliyeed ee ku sugan wadanka koonfur afrika dhanka kale mid ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in dhibaatooyin joogto ah oo dilal u badan ay kala kulmaan kooxo burcad ah oo u dhashay dalka koonfur afrika iyo kuwa gaangis ah xaaladahaasina ay noqdeen kuwa si maalinlah ay ula nool yihiin wadankan koonfur africa in muddaaba xaaladiisa waxawaaye dilalka iyo waxaanu haystaan wax iska maaragtay daily lifeka lamid ee iska ahayan sanad walbana waxawaaye waa dhacdooyin horleh iyo kayse horlaa la kulanaa saameyn haddii ay tahay dhanka ganacsatadana dee saameynta aaday u dhib badan tahay oo saameyn adag ay nagu leedahay waxaa arkaysaa qof walaalo dukaankiisa ganacsanaya iska joogay halkiisa tagshoobkiisa iska dhex fadhiyay oo ka shaqaysanayay ilaahigiisa halkaa ku baryayay habeenkii lagu soo gaarsiiyo in maaragtay tuugo hubaysan ay meela ka timi aan la garanayn oo madow ah ay dilaan halkaasna waxaa ka dhalanayo qofka soomaaliyada dukaanka joogay waxaa ku xiran ama ka dambeeyo bilay reerar far badan ama maxaa ehel marka saameyn haddii la yidhahdo saameynta aad ay u dhib badan tahay waxaa dhaca inta badan maaragtay meesha qofka ku dhinto in maaragtay famil badan naftirkooda dabkooda uu ka damo waxaa jira marka dad laba qayb ay kala yihiin dad markaa meeshay joogaan jalasi ka qaba ama xaasidnimo ka qaba ama aan ogolayn oo kusoo weeraro oo isirnaceeb ah iyo kuwo gangs ah ama maarata dadka dadka burcadka ah oo dadka dhaco oo markaa raadinayo wax dheef lacagihii amaanta shaqaysatoo kaleeto kaashii aan shaqaysatoo kaleeto doonaya inay dhacaan koonfur afrika waxay ka mid tahay dalalka dhaca qaaradda afrika ee ay ku sugan yihiin soomaali badan waxayna halkaas ku leeyihiin ganacsiyo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn waxayna ka mid yihiin bulshooyinka dhibanaha u ah dhacdooyinka dilalka ah ee laga soo calaamadeeyo dalkaasi dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerar isugu jira dagaal iyo duqeyn la beegsadeen xerada murtadiinta ee deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen gurigu magaalada baydhabo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka riddada ee baydhabo dhanka kale wilaayada gedo mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa la beegsaday fadhiisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen degmada luuq waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ahaa taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka cagmarinta ah ee shalay ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe haddaba bayaan ka soo baxay taliska mujaahidiinta waxaa inoo akhrinaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim war saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay faahfaahin mujaahidiinta oo cagta mariyey taliskii riddada ee wargaadhi lix iyo labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kuna beegan afar iyo labaatanka abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo khamiisaha weerar cagmarina ku qaadeen saldhigii ciidamada riddada ee deegaanka wargaadhi ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe saldhigga wargaadhi ayaa ahaa taliska ugu weyn ee ay shabeellada dhexe ku lahaayeen ciidamada riddada ah ee loogu yaro danab kuwaas oo ah caloosha dushaqaystayaal murtadiin ah oo ay tababarkooda hubeyntooda howlgelintooda iyo maaligelintooda ay leeyihiin saliibiyiinta maraykanka ayna u adeegsadaan la dagaalanka shareecada islaamka ee soomaaliya dagaal xoogan kadib waxay ciidamada mujaahidiintu allaah fadligii si buuxda ula wareegeen saldhiggii iyo difaacyadii cadowga ee deegaanka wargaadhi oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii maanta lagu dilay lixdan murtad oo qaar ka mid a bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale cadowga lagu dilay weerarka maanta waxaa ka mid ahaa qabqablayaal murtadiin lafdhabar u ahaa dagaalka ashaadaladirnimada ah ee ay siliibiyiinta iyo murtadiinta kusoo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale dagaalka kusoo qaniimaystay hub iyo saanad ciidan oo fara badan waxayna gacanta ku dhigeen maxaabiis ka tirsan ciidankii riddada ee la jebiyey taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinaya allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada tawxiidku ka wadaan wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabriilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabliilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaha keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo sida ciidamada mujaahidiinta ula wareegeen deegaan istaraatiiji ah oo dhacbariga wilaayada hiiraanna warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan adu xasaan
fiidiyowgan oo la daawan karo muddo dhan laba daqiiqo shan iyo labaatan sekin oo uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya deegaanka yasoman ee dhacabariga wilaayada hiiraan halkaasoo dhowaan ay isaga carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka ku joogay waxa uu fiidiyowga ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiinta oo iyagoo socod dheer ku jira gudaha u galaya deegaanka kadibna si buuxda uula wareegaya dhammaan fariisimihii iyo saldhigyadii murtadiinta raayada towxiidkana ka taagaya مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح الجراح الجراح نحيا المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa inta uu soconayo mid ka mid a saraakiisha mujaahidiinta oo la hadlaya bulshada deegaanka gaar ahaan darawallada gaadiidka isaga kala goosha waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo dhib weyn ku qabay isbaarooyin iyo dhacay ku hayeen maleeshiyaadka riddada نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد ومن جور الأديان لعل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها والآخرة آه، ضدك وحنوس عضان إلهي سبحانه وتعالى ضدكنا الضومق بديان ضدك حقيقة واسكم بيستان هايقا الضومق سوا مثل عقل ضدكم كلكم بيستا مثل حاكم مهم ضدكم كلكم بيستا مثل حقوقكم بيستا فكر يا أغوانكم بيستا هنا كسا عرضنا قميسيقاس وحاوة إيش عبادة هم العالمين كان ضدك وصارنا حقيقة المجاهدين تن أنتم مساعدين السعودان يجيبوا دعانك ومدحنيا وأنت صوايا شريعة الإسلام في الإسلام معمول ضد شريعة الإسلام في هرسلان كتاب الله نقول لكم لا يا محمد يا سعادتي سعودية هاي ضدكم مسلمين ضدكم كل عصام قاعد أنا مكوا هذا رجع هاي سيدا سو كلامك ضدوا ولا لهم ما ترى وحكوكم من هالكال تويتر وكل بدونا قلوك سو صعدوا سرادها سو صعدوا مرة بكل بدونا مفاتن الوضوء اللي دخلنا عشرة سألني يا كمريسين مفاتن الوضوء اللي دخلنا عشرة أو بدنا نقول سدري بارتي نقول ما بيدري موريانتي يجوك ما تكمل الله وحلي اللي ما ملا
qaybaha ugu dambeeya filimka waxaa lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo ku roondeynaya dhammaan waddooyinka soo galaya kuwa ka baxa deegaanka iyo duleedka deegaanka intaba si ay u xaqiijiyaan ammaanka deegaanka يحيا المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساب
deegaanka yasoman waxa uu dhacaa bariga wilaayada hiiraan waxaana uu hoos tagaa degmada buula burde ee wilaayada hiiraan muddo laba sano ah ayay murtadiinta ku sugnaayeen deegaankaasi dadkana ay ku dhibaateen jireen balse laba sano kadib allaah fadligii waxaa deegaanka uu soo galay gacanta mujaahidiinta kadib markii ay isaga carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddada labada sano ah dhibka iyo rafaadka ku hayay ummadda muslimiinta ee ku nool deegaankaas waxaana deegaanka yasoman hadda uu ka mid yahay deegaanada lagu dhaqayo shareecada islaamka ee gacanta u galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab midooda gaalada afrika ayaa quuska muujiyey dhaqaalo la-aanta soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya nuur cali warsame buushiiba ayaa inoo faahfaahinayaa magaalada kambaala ee caasimadda dalka yuganda waxaa ka furmay kulan uu soo qabanqaabiyey midooda gaalada afrika kaasoo ka soo qaybgelayeen dalalka ciidamadoodu ay ku sugan yihiin soomaaliya kulanka ayaa looga hadlayaa dhaqaalo la-aanta soo wajahday ciidamada afrikaanta ee ku sugan soomaaliya iyadoona dowladaha reer galbeedka ay ka caajisan yihiin inay bixiyaan dhaqaalaha ku baxaya howlgalka cusub ee wax loogu yeero ayusom guddoomiyaha golaha midooda gaalada afrika oo kulankaasi furitaankiisa ka hadlay ayaa quus ka muujiyey dhaqaalo la-aanta soo wajahday ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ku jooga soomaaliya dhab ahaantii howlgalka ayusom waxuu wajahayaa caqabado dhaqaale welina waxaa jira cagajiid ku saabsan maalgelinta howlgalkaas ayuu yidhi guddoomiyaha midooda gaalada afrika maxamuud cali yuusuf dhowaan ayay ahayd markii midooda gaalada yurub ay sheegeen inaysan sii wadi karin dhaqaalaha ay ku bixiyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya maraykanka iyo dalalka bixiya dhaqaalaha ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa horey uga cagajiiday inay dhaqaalo ku taageeraan howlgalka cusub ee afrikaanta ee yusom arrintan waxaa walaac hoggan ka muujiyey kooxda eridada soomaaliya iyadoona shirkan ka socda magaalada kambala uu ka qaybgelayo madaxa kooxda eridada soomaaliya murtada xasan gurgurte oo halkaasi u tegay inuu muujiyo in kooxdiisa ay xaalad xun ku tahay xilli mujaahidiinta dhul badan oo ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan ay la wareegeen kadib markii laga sifeeyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee halkaasi dhibaatooyinka ka geysan jiray xukuumadda adisaabo iyo jabhadda faana ayaa guula ka kala sheegtay dagaallo culus oo ka dhacay gudaha dalka etoobiya warkaasi waxaa mar kale noo faahfaahinaya walaalkan abuuxasaan mandiqada lagu magacaabo goojam ee ka tirsan ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya waxaa ka soconaya dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga iyo kuwa faano ee kasoo horjeeda nidaamka abay axmed halkaasoo maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegaya xasuuqyo ka dhadha dadkan waxba galabsan ciidamada dowladda salibiyadda xabashida itoobiya ayaa guulo ka sheegatay dagaalka ay kula jirta maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee lagu magacaabo faano waxayna sheegeen inay dileen boqolaal askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxdaasi bayaan ka soo baxay ciidamada militariga abay axmed ayaa lagu sheegay in weerar ka dhacay gudaha goojam ay ku dileen in ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee faano warka ka soo baxay ciidanka milatariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerar ciidankoodu ay ka fuliyeen waqooyiga mandiqada sheewa ay ku dileen ilaa afar sargaal oo ka tirsanaa faano iyo konton dagaalyahano hubeysan waxay sidoo kale ciidanka itoobiya sheegeen inay gacanta ku dhigeen soddon xubnood oo dhaawacyo ah hub iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah
mahadsanid abuuxasaan warkii duhurnimo ee maanta la dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu